أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً
mise waxay ku xasdaan dadka wuxuu alla siiyey oo ka mida deeqdiisa waxaanse siinay reer ibraahim kitaabka iyo xikmadda waxaanuna siinay boqortooyo weyn waagii xukunkii daawuud iyo sulaymaan